salaamayaa idaacadda goobjoog shaqaalaheeda dhammaan waana ku mahadsantihiin wada shaqeynta mar walba aada la shaqaysaan kadib deegaankan magaal maxda gobolka boqool xaaladeeda waa okay dhinaca nabadgeliyada aada u filan tahay inkastoo nimankii nagadiidka ahaa weli deegaan meel tuulooyinka degmooyinka tuulooyinkooda kamida ay ku sugan yihiin laakiin alxamdulilah anaga haddi kolley waa fiicnay dhinaca nabadgelyada mar walbana waxaan arrimahaas nabadgelyada shaqeeya ciidamada ama sooma ciidamada dawladii shacabka dhamaantiisii howlgalo badan waa ku jiraan nabadgelyada dhinaceeda waa okay howlgalada halkee ka soconaya
meelo badan ay ka soconayaan tuulooyin degmada hoos yimaado oo maalin walba nimankaa nabadiidka marmar lagu sheega ciidamada howlgalkaas mar ku jiraan
waa garta marka howlgaladan wax natiijo ah oo ciidamada ay ka gaareen minoo sheegi kartaa
runtii natiijo waa laga gaaray meelo badan saldhigyadooda waa la qabsaday ciidamada ay la wareegeen tuulooyinka mada marka welina aqmidi waa lagu gudi jiraa markasto howlgalon baa la sameeyaa laakiin insha allah natiijo fiican waa laga gaaray anta dhaman waa maastiri doonaa hadii ilaaha ilaha ilaa iyo hadda natiijooyinkaa gaarteen maxaa ka mid ah
waxaa kamid ah in macnaha for example haddaan kasoo qaado degmooyinkan gobolka boqol waa shan degmo sida degmada ceel berdion degmada xudur magaalmadaada waa isku furan yihiin hadda haddii kaashimi iyo waxa la arko mise koronyo la arko kember waxaan kasoo kaxaysanaa ceel berde wadan waa la keenaa jidkaas horta waa waa furnay alxamdulilah waa noo furan yahay jidadka kale tielo iyo xudur oo kale in waxaan rabnaa inaan waa shaqadeeda waa lagu jiraa in lafurl rabaa si waajid iyo magaalmadaba oo kale hawshaasna waa lagu jiraa insha allahu wax badan waa laga qabtay waa laga qabtay haddana insha allah waa anta dhamaan waa waxba laga qaban doonaa hadii la arrintaas waa lagu guda jiraa
waa gartay weeraro ayaa wararku sheegayaan in al-shabaab fariisimo ciidamadan dowladda iyo kuwa misoom ay kusoo qaadeen oo xudur ku yaala faahfaahin naga sii
maya arrintaas waxba kama jiraan wax weerar ah mase magaciisa oo al-shabaab ay kusoo qaaday deegamadan waktidan dhow ilaa dhowr bilood wax ka jira malaha arrintaas waa hadalla sali kaadan lahayn waay
waan gartay xaaladda dadka ku nool hadda xudur iyo eryadeeda guddoomiye ka waran wararku waxa ay tilmaamayaan in weli macluushii iyo abaartii degmada iyo gobolkaba ay ka jirto
runtii arrintaas waa xaqiiq waaye dhibaato badan waa ka jirtaa baaha badan waa ka jirtaa hadee kolley taas kolley wax badanna waa waa sheegnay ilaalaan waa qarar miidiya waa laga hadlay waa la sheegay dee waxaas kulley shaqadaas insha allah waxay kaqabsan doon laga qabto waan arkaynaa hay-adaa iyo dawladda waxbaalaan ka sugayna hay-ado badan waa u sheegnay arrintaas kolley dawladda soomaaliyana in raashin ay soo gaarsiiso wakti dhow saan kuweyna saas waay insha allah mar dhow maxaan rajeynayaa in raashinkaas oo dawladda xaggeeda deegaamo ay soo gaari doono insha allah
ilaa iyo hadda wax gurmada oo dowladda federaalka ka socda amaba hay-adaha caalamiga ah oo dadka ku nool xudur ay heleen maba jiraan miya
hadda kahor dhowr bilood laga joogo ilaa afar bilood afar bilood meelaa laga joogo dawladda raajin ay soo gaarsay kadib dawladda wax kasoo gaaray marha deegamadan laakiin dhinaca hay-adaha sida w f b oo kale iyo eal la yiraahdo i c f ayaa dad aan badnayn haddii laisku daro kun goos amal ah ayaa dhowr mar ayaa wax siisi raajimo waxsaasa la siiyey laakiin wax ku filan maaha deegaan kufilan deegaan deegaan baahad iska weyntahay baaha badan ka jirta tuulooyinkii magaalmadaadi kulli baahadaas waa ku wada saman yihiin marka kulli wax ku filan maaha laakiin iyadaas labadaas iyadood wax yaryar macnaha dadka oo ugu tabaaraysan ugu dhibaato badan marmar wax soo gaaraysa waa jiraan marka dawladda hadda adigu ma kugu wargelisay xilliga rasmiga ah oo dadkan gurmadka hadii ii sheegayso lasoo gaarsiinayo insha allah arrintaas waa kolley wakti fog lama dhihin laakiin waa la ogaan doonaa waxaa magaalo magaalmadaada magaalmadaada caasimada soomaaliya muqdisho ku sugan insha allah nina oo gobolka wakiilka guddoomiye gobolka ku sugan asiga iyo dawladdaas ku maqan waa wakti dhowna waan rajaynaynaa in waxna soo gaaraan waa gartay xarumaha caafimaadka iyo xarumihii maamulka uu ku shaqeynayay ee degmada ka waran iyaga haya ma jiraan run ahaantii arrintaas arrin waa aada u fiican waa su-aashaas maamulada bakaata maamulada wax xafiis la yiraahdo maamuladaas ay ku shaqeeyaan haba yaraatee ma jirto maamulka gobol iyo degmada banaanka ay fadhiyaan sida maxkamad oo kale geedo hoos ayaa maxkamad lagu qaadaa saldhig ma jiro run ahaantii adeegadii iyo adeegadii oo macnaha dawladda looga adeegi lahaa xafiisyadooda bataanta wax ka jira ma laha
maxaad codsanaysaa marka hadda dawladda federaalka baaqaad u jeedinaysaa dawladda federaalka dad badan waano maanaa tarsi badan waa samaysay dadka socda dhaneed arrimaha gudaha dadka socda waa noo yimaadeen horeyn waa usheegnay sarfiin waa sameeyeen de dawladda haddii ayada xafis aan lahayn maamulkeed xafis aan lahayn maxkamadii xafis la-aana saldhigyadii saas oo kale de in adeegyadii bulshadii wax looga adeego ma laha xafiisyadii haddii saas yihiin dhabaata baana ka jirta run ahaantii arrintaas baaq badan waa ujeedinay haddana waxaan ujeedinaynaa arrintaas inay dawladdu wax ka qabato baaqas waa ujeedinaynaa